slى اllه عlى نabiyina mxamedi وعlى آliه وصaxbiه وslma تsلiimا kaثيirا qaala الإimaam الbukhaariي raximah اllahu taعaalى baabu maa shaygii buu baab yahay yukrahu la karho ah min tarki qiyaami leyli qiyaamuleylka in laga tago limankii loo karho kaana ahaa yaquumuhu mid salaatuleylka u kici jiray markii hore qaala xadaanaa cabaas بن الحuseين qال xdثnا مبشر عن الأوزاعي وxadثnي محمد بن مqاتل أبوالحسن qال أخبرnا عبداللhi qال أخبرnا الأوزاعي عبداللhi و cبداللhi بن مبارك qال xdثnي يحيى بن أبي kaثير qال xdثnي أبو سلمة بن عبدالرحمن qال xdثnي cبداللhi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qال qاla lii wuxuu igu yihi رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم yا cبداللhi laa takun ha noqonin midla fulaanin hebel oo kale kaana wuxuu aha yaquumu mid kaca min alleyl habeenkii saacadihiisa wax ka mid ah fa taraka waa ka tegey intaa dabadeed qiyaama alleyl salaatuleylkii waa iska daayey markaa ninkaasoo kale ha noqonin wa qaala hishaam xadaثana bna abi اlcishiriin qaala xadaثana alawsaaci qaala xadaثana yaxya cumar bn اlxakami cmr bn الxakm bn hawban qala xadaثnii abu slma bhada milahu wataabahu cmr bn abi slma can اlأwsaaci bukhaari raximah اllahu tacaalى wuxuu u baabaystay baabu ma yukrahu min tarki qiyaami اleyli liman kana yaquum waxaana uu leeyahy xaafid ibn xajar raximah اllahu tacaalى waxa arintaasi ay noqonaysaa makruu marka tarkiga ama ka tegistaas ay raacdo wax dareensiinayo qofkani cibaadadan inuu iskaga jeestay macnaa sabab la-aan ama cudur daar la-aan e idaa ashcara dalika bilicraadi can ilcibaada waa haddii ka tegistaa qiyaamu leylkii uu samayn jiray ay la socoto ama arrintaasi ayna dareensiinayso cibaadada qofkani inuu ka jeestay macnaa cudur daar la-aan sabab la-aan nooc min alicraab uu la socdo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam cabdillaahi bn camr bn caas marka uu ku leeyahay laa takun midla fulan kaana yaquum min aleyl fataraka qiyaama leyl cabdillaahi bnu camar kama tegin qiyaamu leylka bal waxa uu doonaya ama uu dalbayo ziyaado iyo dheeraad marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu diidayay inuu naftiisa saaro qiyaamu leyl aanu wadi karin oo sabab u noqda inuu qiyaamu leylka ama salaatu leylkaba waxa weyaan marka dambe uu ka tago oo uu joojiyo fulaanka ama hebelkaa rasuulku uhi isagoo kale ha noqonin kolay lama magacaabin waxaana u eg tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu magacaabay hase ahaatee markaa ruwaadii xadiidka soo warinaysay ay ibhaamiyeen ama magiciisa aanay sheegin waayo wax faa'iido markaa ku jirta magiciisa in la sheego halkan ayaan jirin min alleyli markuu leeyahay bacda leyl aw min saacaati leyl weeyaan macnuhu waa xadiidkan culimadu ay u daliishadeen salaatuleylku inaanay waajib ahayn waayo haddii ay waajib tahay rasuulu kuma gaabsadeen inuu yidhaahdo oo qura ha noqon hebel oo kale salaatuleyl buu u kici jiro markaasuu iska daayey oo qofka salaatuleylka iska daayey dhaleecayn intaa ka badan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaleecayn lahaa wa qaala ibnu xibaan raximah اllah fiihi jawaazu dikri الshakصi bima fiihi min caybin إda qsida bidalika aلتaxdiiru min صaniici waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofka ceebta ku sugan in la sheego laakiin waa haddii arrintaa loola qasdiyo buu yihi in laga digayo dadka looga digaayo inay sidiis oo kale ay sameeyaan hadduu qasdigu kaa yahay waana min baabi النuصxi lilmuslimiin qof khalad markaa diiniya samaynaya oo dadku ay kaga dayanayaan haddii qofkii markaa ceebtiisa iyo iintiisa la sheego iyadoo ujeeddadu ay tahay in dadka ficilkiisa looga digo si dadka waxa weeyaan diintooda aanay uga fasahaadin iyo akhlaaqdoodu arrinta noocaasi waa bannaantay oo dee fulaankaasiba qof buu ahaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ceebtiisa sheegay ceebtiisa oo ahayd tarku qiyaami leyl inuu ka tego waxa weeyaan qiyaamu leylka cibaarada ama weedha la isticmaalayaana macnaa takhtalif bayna ashiddati walliin waa kala duwanaan kartaa xagga adayga iyo iyo xagga waxa weeyaan dabacsanaanta marka la eego imaamka jarxigaasi uu ka soo fulay qofkaa dadka uga digaayo jarxiyey iyo marka la eego mukhaalafadu inta ay leeg tahay iyo marka la eego dadka raadka ay ku yeelanayso mukhaalafada qofkaasi uu sameeyey oo qofna waa qof lagu dayanayo qofna waa qof cidina aanay ku dayanahayn oo iska maqmuuro iska qarsoon iyo marka la eego waxa weyaan waktiga la joogo oo sida fitnatu ashubahaat washahawaat ay u badan tahay walihaada baa cibaaraatu alaima fii jarxi اlashkhaas ay kala duwan tahay lamana odhan karo waa baadil in la yidhaahdo jarxigii waa dhammaaday oo dad iyaguba waxa weyaan jarxigii ilaa waktigan wada ayaa haddana nadariyan waxaa fii muxaadaraatihim ay yidhaahdaan aljarxu waatacdiil waa dhammaaday haddii aljarxu watacdiil ruwa in la duro ruwaadda xadiidka asaaniiddiisa ku jirta qaarna la ammaano haddii taa looga jeedo waxaynu leenahay taasi waxay u dhamaat marka laga ega min xayثu اlinshaa bay dhammaata oo imika ruwaaddii waxa weeyaan axaadiidta warinaysay iyo mid walba xaalkiisu wuxuu yahay waa mudawan oo kutubta ayay ku qoran tahay oo aimo cusubo markaa ruwaat اlxadiidka jarxi iyo tacdiil cusub ku bilaabayaa ma jiro oo kii aimada hore ay ka yidhaahdeen baa mudawana marka mid cusubo imika la bilaabayaa ma jiro kaasi waa dhammaaday laakiin waxa weeyaan riwaayatuhu wa tadaawuluhu wa tanaaquluhu dee ma dhammaan oo weli jarxigii waa lasii warinayaa waa la sheeg sheegayaa oo marka xadiiu ina soo maro waynagana odhana xadiidkaasi waa daciif lianna fii isnaadihi fulaana wahuwa kadaab xadiidkaasi waa daciif waayo sanadkiisa hebel baa ku jiro hebelkaasina waa beenaaleh oo imaamu axmed baa beenaalo ku sheegay ama ibnu maciin baa ku sheegay ama abu xaatim aw hayruhu marka dhinaca marka laga kaa laftiisu ma dhammaan jarxiga markaa nooc kale ayaa jira kaasi waa jarxiga min ajli riwaaya waxaa kaloo jira ama magaca jarxi ugu yeedh ama waxaad tidhaahdaa waa taxdiir min ahli اlbidac watanfiir canhum waa dadku ahlulbidaca looga digaayo ama ciddii la timaada mukhaalafa fi sharci illaah oo laga tanfiirinayo oo dadka markaa khaladkiisa inaanay kaga dayan lagu dadaalayo hada la la lam yantahi walan yantahiya kaasi ma dhana ma dhamaan mana dhammaanayo lanna waa min baabi اlamri biاlmacruuf wannahyi can اlmunkar alamr bimacruuf wannahyi can اlmunkarna dhamaan maayo wakadalika waa min baabi nusxi lilmuslimiin qofka dadka waxa weeyaan bidco ugu baaqaya ama macsiyo markaa u qurxinaaya dadkii kaga dayan lahaa in looga digaa taasi marnaba dhammaan mayso walihaada baa kiibada jaa-iskaa kiibada waxa weeyaan bannaan ahlucilmigu ay ku daraan kiibada ku saabsan qofka cid markaa shar wadda oo laysleeyahay dee dadka ayaa kaga dayan doona in dadka looga digo oo markaa sharkiisa la sheego ama ha noolaada kaasi ama mid waxa weeyaan dhintayba ha noqdee mar walbana markaa la isticmaali maayo fama baalu aqwaamin fama baalu aqwaamin munaasaba mucayana ayay ku soo aroortay nacam ma aha qaacida caama marba mar walba sida ay wax ku dawoobayaan ayaa ah sida saxda ah haddii tacmiimka iyo ijmaalka si guud in khaladkii looga digo ay wax ku dawoobayaan saasaa la yeelaya haddii tacyiin si aan ahayn waxba aanay ku dawoobahayn oo dadku qofka aanay sharkiisa ku fahmahayn xaaladda noocaasiya in la tacyiimiyo qofkii ayaa jaa-isa axaadiidta rasuulkana aada bay ugu fara badan tahay laa takun midla fulan fainahu kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama leyl marka masaa-ishani waxay u baahan tahay cilmi iyo cadli iyo warac bay u baahan tahay in arrintan cilmi ay ku dhisnaato cadaaladna ay ku dhisnaato oo midna xaqiisa aan laga duudsiyin waxaanu galabsanna dushaa laga saarin waracna way u baahan tahay oo waxaa laga hadlayaa dee waa acraadu nnaas waa dadka cirdigoodi iyo sharaftoodia baa markaa la duraya waxay u baahan tahay markaa qofku inuu qof waricoo xalaalnimadaad ku sifaysanoo kelmad kasta uu isleeyahay aakhiray malaa dhibaato kuu soo jiidi doontaa kullu maa yakhaafu dararahu fi laakhira kelmad kastoo dhibaato aakhira inay ku keento uu ka baqaya waa inu iska ilaaliyo waxaa kaloo laga qaadanaya istixbaabu dawaami calaa ma ctaadahu almaru min alkhayr min gayri tafriiطin inay sunno tahay qofku inuu joogteeyo khayrka waxa weyaan caadada u ahaa ama salaatuleyl ha noqoto ama dikri ha noqoto ama qur-aan markaa u akhrihi jiray ha noqote bab qala xadaثna عlي بن cabdالlahi qala xadaثna sufyaan بn cuyeyne عan cmri عan abi اlcabaas qala samictu cabdالlahi bn cmri radي الlah canهuma qaal qala liy الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulku wuxuu igu yihi alam أkbr miyaan lai sheegin anaka adigu taquumu leyla habeenka o dhan inaad kacdo ood salaadu kacdo watasuumu nahaar maalinta oo dhanna inaad soonto qultu waxaan idhi inii anigu afcalu dalika arrinkaa waan sameeya qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fainaka adigu idaa facalta dalika haddaad sidaa yeesho hajamat caynuka indhahaaga ayaa daciifi doona soo jeedka faraha badan awgi wanafihat nafsuka naftaaduna waa daali doontaayo cibaadada iyo khayrka waa ka daali doontaa wainaka waina linafsika xaqan waina xaqan xaq baa linafsika naftaada u sugnaaday oo adiga ay kugu leedahay waliahlika xaqan waxaqan baa liahlika ehelkaagana u sugnaaday fasum soom yani taaratan mar waaftir ay taaratan marna afur waqum kac ay min alleyl habeenkii wax ka mida salaatuleyl u kac wanam seexo habeenkii wax ka mida marka baabkani waxa uu farac ka yahay baabkaa hore waxaana bukhaari raximah اllahu tacaala uu ishaaraya amase uu tilmaamaya maadaama baabka hore uu ku sheegay sida markaa mustaxabkii inay tahay cibaadadu waajibba iyo aanay ahaane qofku intii markaa uu caadeystay inaanu jarin ee uu sii wado waxaa baabkana markaa uu ku sheegayaa arrintaa wax sababu noqon kara oo aliqtisaadu fiiha inuu marka horeba inuu qaadi karayo oo wadi karayo uu joogteyn karayo cibaadaadka sunayaasha uu ka doorto waayo waxaa la dhaha tashdiidku ama naftiisa inuu saaro culays aanay qaadi karin ama cibaado aanay joogteyn karin oo sunno ah iyadaa sababu noqonaysa ilaa tarkiha inuu cibaadadii qofku uu ka tago rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam cabdillaahi bni camr bn caas wuxuu ku yihi alam ukbar anaka taquumu leyla waxaana taa laga qaadanaya ahlucilmigu atathabut canaa fi lkhabr bacda alxukmi cala الshaks in warka shaksi kaa soo gaadho la iska hubsado inta aanad xukun ku dhisin waay rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkii ka soo gaadhay cabdillaahi ibni camar oo kale oo keliya ee cid kale ay uga soo gudbisay xukun kuma binayn ilaa uu la kulmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo isagii su-aala weydiiyey laakiin taa maaha macnaheedu qofka hiqada ah ee looga qaateynka ah lagu kalsoon yahay warkiisa inaan axkaam lagu dhisi karin axkaam waa lagu dhisi karaa yaa ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqu binaba-in fatabayanuu aayadda mafhuumkeedu waa maxay qofku haddaanu faasiq ahayn oo cadli uu yahay in khabarkiisa la aqbalayo oo la qaadanayo laakiin haddii uu ixtimaal galo oo ay dhici karto waxa weyaan qofka waxaan lagaaga soo sheegay iyo warkan lagaaga soo gudbiyey in sidaa loo dhigayo aanu ahayn oo ay dhici karto inuu si uga jeeday kan laga soo warinaya kan ka soo warinayaana si uu u fahmay ama ay dhici karto dee shuruud iyo quyuud inuu ku xidhay qofkani hadalkan uu yihi ama arrintan uu sameeyey oo ciddii markaa warkan kuu soo gudbisana dee shuruudda iyo iyo quyuudda aanay ku darin xaaladaas oo kale ayay markaa tahay in tatabut ama iska hubsasho dheeraada la sameeyo qultu waxaan idigu ihi inii afcalu dalika sidaa waan sameeyaa rasuulka ilaahay ow taana waxaa laga qaadanaya qofku khayrka uu sameeyo haddii uu sheego sabab keensantay keensatay awgeed sida dee in xukum sharci uu ku tacalluqo su-aal laga weydiiye sida rasuulku cabdillahi bni camr uu weydiiyey ama sababta uu sheegayaa inay tahay si loogaga daydo khayrkaa uu sameeyo maca ikhlaasi niya iyadoo niyadiisuna ay khaalis tahay oo riyaa iyo sumca ismaqashin iyo istustoona aanu hadalkiisa la socon arrintaasi inay jaa-is tahay ama ay bannaan tahay baa laga qaadanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa samayn buu ku yidhi cabdullaahi bni camrin oo habeen oo dhan salaatuleyl ha u taagnaan maalin oo dhanna ha soomanaanin macnaa maalin kasta waayo sidaa haddaad yeesho xuquuq baad dayacmaysa weliba xuquuq waajiba arrintan dee aada samaysay daraaddeed xaqa aad u dayacdayna waa sunna weyn walaa yajuusu tadiicu alxuquuqi alwaajiba min ajli ficli cibaadati manduuba aw masnuuna xuquuqda marka waxaa u horeysa xaqu nafs dee qofka naftiisu xaq ayay ku leedahay oo waxaa nolosheedu ay ku xidhan tahay daruuriga u ah naftu xaq bay kuugu leedahay oo nafta uma diidi kartid waxa ay ku nooshahay ee raashin iyo cabitaan iyo hurdo leh ee ilaahay subxaana watacaala uu xalaaleeyey waxay naftaadu xaq kuugu leedahay raaxa raaxada iyo nasashada macanaa cibaadada qofka ugu kaalmeyneysa waxaa naftaadu xaq ay kuugu leedahay xumaanta inaad ka celiso oo waddada saxda aada ku toosiso oo hawadeeda waxa weeyaan aanad raacin ehelkaaguna xaq bay kuugu leeyihin oo ninka habeenkao dhan salaatuleyl u taagan maalin oo dhanna sooman xaaskiisii goorma ayaa xaqeeda uu siinaya laa shaka in halkaana xaq ku dayacmayo riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi anaa xuquuq kale inuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xuquuqdaasi oo ay ka mid tahay xaqa martida fa ina lizawrika calayka xaqa wاlmaqsuudu bizawri huna aلdayf oo haddii waxa weeyaan habeenkiina aada salaad u taagnaato dhammaantii maalintiina waxa weeyaan aada soomanaato dee qofkii marti ku ahaa agtaada waa ku dayacmaya rasuulkuna wuxuu uhi man kana yuؤminu biاllahi wاlyowmi اlآakhir falyukrim dayfahu marka ikraamu dayf ba arrintani ay meesha ka saareysa waxaa xadiidka laga qaadanayaa imaamku raciyadiisa iyo dadka uu taliyo arrimahooda inuu ka warhayo xataa kuwa hoose iyo inuu baro wixii ay ku hagaagayaan waxaa laga qaadanaya tacliil اlxukm liman yafhamu dalik macnaa qof marka xukum loo sheego in loo sababeeyo haddii sababeynta uu fahmayo waayo sababeynta xukumka waxaa ku jirta fawaa'id qofku xukunkan sababtii arrintan loo sharciyeeyey ama sababtii loogu diiday haddii uu fahmo waxaa dhacaysa an yansharixa sadruhu lihada alxukm in laabtiisu ay ku xasisho ay u ballaadhato xukunka noocaasiya waxaa kaloo dhacaysa an yumkina alqiyaasu calayh oo qofkii qaacida la siinaya marka xukunkii loo sheegay ciladiisii ama sababtiisiina loo raaciyo waxaa u suurto gelaysa in mas'aladaa mid lamidii haddii ay soo marto inuu tii hore uu uga qiyaas qaato oo waxyaabahan markaa la sheegay ama xuquuqdan la sheegay ee haddii qofku maalin oo dhan soomanaado habeen oo dhanna salaatuleil ku jira dayacmaysa maaha min baabi alxasr inay intan ku kooban tahay maaha waa mithaal ama waa tusaale oo cibaado kasta oo sunno ah oo sabab u noqonaysa xuquuq waajib kugu ahi inay dayacanto mashruuc maaha weeyaan macnaheedu ee tan laguu sheegay ayuun bay la xukum tahaye uga qiyaas qaado ile soonkiiyo salaaddu waa wanaagsan yihin limaada baa rasuulku cabdillaahi bni camr ugu diiday lima fii dalika min tadyiici xuquuqin waajiba waxaa arintaa ka dhalanaya awgeed oo ah xuquuq waajib ahi inay dayacanto ama waxa weeyaan arin sunnada ha noqoto ee ka fadli badan cibaadadan qofku uu samaynayo ee sunnaha inay dayacanto sunayaasha laftooda waa kala fadli badan yihiin waxaa xadiidka laga qaadanayaa taqdiim اlcibaada alwaajiba calى alcibaada almasnuuna cibaadada waajibka baa laga horeysinaya ta sunnaha ah ta waajibkaa lafteeda waa sii kala waajibsantah oo ta fardulcaynkaabaa ka horeysa ta fardulkifaayaha ah waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya alxahu calى mulaasamati اlcibaada waayo wixii sabab u noqonaya qofku cibaadada inuu wadi kari waayo ayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu diiday taana macnaheedu waxa weeyaan si aad cibaadada u wadi karto ikhtasid fiiha inaad markaa joogtayn kartid oo aada qaadi kartid marka horeba kala imo baabu fadli man mid fadligiibuu baabi tacaara ee istayqada toosay min aleyl habeenkii wax ka mid ah oo fasallaa markaa uu toosay kadibna tukaday marka tacaara macaani bay luqada ku leedahay mucaaraadku nacam waa bimacnaa saaxa waa qayliye waa u timaadaa bimacnaa sahirana waa u timaadaa waa soo jeeday waxaa kaloo ay u timaadaa istayqada maca kalaamin hurdadiibuu ka toosay isagoo hadraya oo hadalbu waxa weeyaan uu ku toosay marka imikana macnaha looga jeeda halkan baabu man tacaara min alleyli fasallaa ay baabu man istayqada min alleyli lahijan bidikri اllaah qofka habeenkii waxa weeyaan toosa oo markaa uu toosa halka dada kale ay hadallo kale ku hadlaan isagu ilaahay dikrigiisa ku hadla oo kadibna tukada toositaanka iyo dikrigaa dabadii fadliga uu leeyahay ee uu dheer yahay qofka toosa isagoon ilaahay xusin ama tooso isagoo hadal kale ku hadlaayo manaa qofku marka uu hurdo ka kaco halaaa xaalaat buu leeyahy inuu tooso un isagoon hadal dikrina aan ku hadal wax kalena aan ku hadal xaaladda labaad inuu tooso isagoo wax kale ku hadlaayo tusaalahaan qofkii waa la toosiyey ama isaga ayaaba tooso wuu isrogay hadal kaleu ku hadlayo bimacnaa wuu hadrayaa sida aynu dhahno hadarkaa dabadiibuu toosa xaaladda saddexaadna waxay noqonaysaa qofkii inuu tooso marka uu toosana waxa uu ku hadlayaa uu noqdo dikru llahi subxana wa tacaala xataa isagoo weli aan si fiican u wada toosin ayaa ilaahay subxana wa tacaala u xusaya hadihi alxaala wa afdal اlaxwaali halaaa wa axsanuha axwaashaa saddexdaaynu sheegnay waa ta u fadli badan una wanaagsan fadliga qofkaas uu leeyahana waxay tahay qofka waxa weeyaan isagoon ilaahay xus ahayn toosa ama isagoo hadal kale ku hadlaya toosa ma dembaabin laakiin salaada intaa dabadeed uu tukado in markaa la aqbalayo si gaaro looguma ballan qaadin laakiin qofka markaa uu toosayo toosa isagoo ilaahay subxana wa tacaala xusaya arrintaasi waxay calaamadu tahay in qofkan uu yahay qof mutacawid bidikri اllaah qofka ilaahay dikrigiisa ku hadrayaa qof caadaysta inuu yahay muktiru minhu ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa farabadiya xataa tacawada calayhi lisaan ilaa carabkiisa uu la qabsaday oo uu caadaystay walihaada waxaa isaga si gaaro loogu ballan qaaday toositaankaa dabadii salaada uu tukado in laga aqbalayo yaqiinan haddii aanu meesha jirin maanic ama wax diida in laga aqbalo qaala xadaثana صdqة بن الfضل qaala الsadusi qaala أkhbarana الwlيid بn msلm عan الأwزاacي qaala xadaثanii cmayr بn hani qaala xadaثanii junaada بn abi أmyة qaala xadaثanii cubaada بn الصamit عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم qaal man tacaara qofka baraaruga min aleyli habeenka wakti ka mida faqaala yidhaahda markaa uu toosayo laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir alxamdu lilah wsubxaana allah wlaa ilaaha ila اllah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllah ilaahay subxaana wa tacaala dikriga aadka u qiimaha badan ee koobsanaya towxiidka iyo athanaau cala allah ammaan ilaahay uu ammaanaya addoonku iyo tanziih اllahi can inaqaa'is ilaahay uu ka nasahayo nuqsaan iyo ceeb oo dhan iyo atabaru min alxawli wاlquwati wاtawakul cala allah wاhiqaةu bihi addoonka oo ka beri noqonaya awooddiisa iyo xeeladiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala tala saaranaya ilaahayna subxaana wa tacaala ku kalsoonoo isku hadlaynaya dikriga addoonku markuu la yimaado uma dabeetana qaala u ihi allahuma akfir lii ilaahay i dembi dhaaf aw dacaa awd waa lishaksa riwaayaadka qaarkood ku cad ama ducaysta istujiiba waa la aqbalaa ducadiisa ama istikfaartiisa fain tawadaأa hadduu weysaysto oo bimacnaa sallaa uu tukado sida riwaayaadka qaarkood ku cad qubilat waa la aqbalaa salaatu salaadiisa ayaa la aqbalaa marka ka arintan loo ballan qaaday in ducadiisa iyo istikfaartiisa la aqbalayo salaadiisana la aqbalaya waa ka marka habeenkii uu tooso inta aanu wax kale ku hadal dikriga la yimaada wa fiihi fadlu dikri cinda اlistiqaaq marka qofku uu tooso habeenkii ilaahay inuu xusaa fadliga ay leedahay weliba dikriga inuu ku xuso ayaa xadiidka laga qaadanaya wa fiihi ana bacd alcibaadaat sababun liqabuuli bacdihaa cibaadaadka qaarkood baa sabab u noqda in qofka cibaado kale laga aqbalo sida waxa weeyaan xumaanaha iyo mukhaalafaadka qaarkood ba ay sabab ugu noqdaan qofka cibaado iyo khayr uu sameeyey in laga aqbali waayo wa fiihi mashruuciyaة اdducaa cinda اlistiqaadi min alleyl inay mashruuc tahay qofku habeenkii marka uu tooso intaanu weysaysanba oo aanu tukanba inuu waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala baryo qaala xadaثana yaxya bn bukeyr qala xadaثana اleyث can yunus can ibni shihaabi qala akhbarani haytham ibn abi sinaani أنhu samca abا هurayraةa radي الlahu canه wahuwa yaqsusu isagoo markaa qisoonaya ama waaninaya dadkii ay yacidu fii qasasihi ay fii mawaacidihi waanooyinkiisii uu samayn jiray wahuwa isagoo xusaaya ama hadwahuwa isagoo yadkuru hadal haya rasuula الlahi salى الlahu عalيh wasalam isagoo rasuulka ka waramaya ayaa abu hureyra uu sameeyey istiطraaط bmacnaa uu ka yaro baxay sheekadii rasuulka calayh الsalaatu wasalaam uu ka sheekeynayey oo waxau yihi abu hureyre sida riwaayaadka qaarkood ku cad hadalkan abu hureyra yidhi ina akhan walaalakum idinka idin sugan oo islaamnimadu ay idin walaalaysa laa yaquulu ma yidhaahdo marka uu gabyayo arafatha ma yidhaahdo manaa hadalka baailkaa iyo kalaqigaa kuma hadlo bimacnaa gabaygiisu waxa uu ku fadhiyaa macnuu ku fadhiyaa xikamna waa xambaarsan yahay gabaygiisu walaalkaana wuxuu uga jeedaa صxaabigii waxa weeyaan jliilka ahaa shaacirka ahaa cabdاللahi بن رawاx radي الlahu عanه وarضaa yaعnي bdalika arinka wuxuu uga jeeday cabdاللahi بن رawاx kadi kadibna cabdالlahi بن رawاxa gabagiisii wax kamida ayaa abu hurayra uu soo qaatay o abu hurayra wuxuu hi wfina waxaan ujeeda cabdالlahi بن رawاx wuxu hi wfina dhexdeeda waxaa jooga rasuul الlah yatlu akriya kitaabahu ilaahay kitaabkiisa ida nshaqa markuu dilaaco macruufu mid la yaqaan oo min alfajri waaga ka mida oo saaicu iftiinkiisu uu faafo araana waana tusiye rasuulka ilaahay alhudaa manaa hidaayat dilaal walirshaad buu sabab noogu noqdayo xaq iyo baadilku noo kala cadeeyey bacda alcama ay bacda aljahli waاdalaala jahli iyo lumitaan dabadi faquluubunaa quluubteedu bihi rasuulka muuqinaatun waa mid rumaysan faquluubunaa quluubtayadu muuqinaatu waa mid rumaysan bihi rasuulka annamaa waxay rumaysan tahay wixii qaala uu yihi waaqicu mid dhacaya inuu yahay yabiitu rasuulkaasi waa baryaa habeenkii yujaafi isagoo fogeeyey jambahu dhinaciisa can firaashihii ka fogeeyey oo bimacnaa salaatuleyl baa habeenkii uu u kacaa waxaana markaa uu ishaarayaa aayadda qur-aanka ilaahay yihi fii sifati اlmuuminiin tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wa طamca wa mima razaqnaahum yunfiquun yabiitu waa baryaa habeenkii yujaafi isagoo fogeeyey jambahu dhinaciisa can firaashi firaashkiisa ka fogeeyey bimacnaa yaquumu fi leyl musaliyan wadaakira lilahi subxana wa tacaala isagoo tukanaya ilahayna xusaya ida stafqalat marka ay la cuslaato bilmushrikiina mushrikiintii almadaajicu waxa weeyaan jiifkii marka uu la cuslaado oo qofku marka uu kiciba waayo habeenkii hurdadu ay ku dheeraato jiifka ayaa culays ku noqda isaga laftiisa amaba se madjac markay mushrikiintu ay culaysiyaan weeyaan macnuhu meesha ay jiifaan dee laa shaka culays baad ku haysaa meesha aada jiiftay haddaad kaba kici weydidba taabacahu cuqayl wa qaala zubeydiyu akhbaranii zuhri can saciid walacraj can abi hurayrata radia allahu canه marka halkan waxa uu ishaarayaa yunus iyo cuqayl waxay xadiidka ka dhigeen min xadiidi yunus can ibni shihaab waxaa khilaafay aلzubaydi oo xadiidka ka dhigay can ibni shihaab cafwan an can اlhaytham ayay ka dhigeen yunus iyo iyo cuqayl min xadiidi yunus can ibni shihaab an can ilhaytham lakiin zubaydi waa khilaafo wuxuu ka dhigay min xadiidi zuhri can saciid oo halkii haytham wuxuu ku bedelay saciid wa min xadiidi zuhri can ilacraj can abi hurayra marka bukhaarina raximah allahu tacaala waxaa muuqata inuu rajaxayo riwaayatu waxa weeyaan yunus iyo cuqayl لأnهma أrجx min الزubaydi waxaana la odhan karaa zuhri wuxuu ahaa mkir kaثiir الxadيiث buu ahaa mid xadiiث badan marka inuu xadiidkan saddex sheekh uu lahaa ama ka badanba oo wax la aqbali karo alhayثam iyo saعيid iyo waxa weeyaan acraj inuu ka wariyey shaahidka marka xadiidka ku jira waxa weeyaan in rasuulku عalaيه الصalaaةu wasalاam wuxuu ku sifeeyey cabdالlahi بn رawاxa rasuulka inuu habeenkii salaatuleyl u kici jiray yabiitu yujaafi janbahu can firaashihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasi ayuu ku ammaanay waxaa kaloo laga qaadanayaa shicirka markaa ama gabayga wanaagsan in hadalka kale wanaagsan uu la xukum yahay in masaajidka markaa dhexdiisa laga sheegaana aanay mamnuuc ahayn bal in lagu soo dari karo alkhuطb walmawaacid walmuxaadaraat khudbadaha iyo muxaadarooyinka iyo duruusta intaba كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت أرك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي يدو أad moodid gacantayda inay ku sugan tahay قطعة استبرق كأن قطعة استبرق gobol yar oo xariir ahi iyadoo aad moodo biyadii gacantayda inay ku sugan tahay فكأنii waxaadaad i moodeysa laa أuriidu inaanan doonayn makaanan meel min الجanati jannada ka mida ilaa haddaan doonana طaarat waa duulaysay canaabiya anay ila duulaysa si rawaayadka qaarkood ku cad ileyhi makaanka xaggiisa ayaa gobolka yare xariirta gacanta igu xidhani uu iila duulayy wara-aytu waxaan arkay kaana itnayni iyadoo aada moodid in laba atayaani ay i yimaadeen oo araadaa ay dooneen an yadhabaa bi inay ila aadaan ila naari xagga naarta marka laba malag bay ahaayeen fatalaqaahumaa waxaa la kulmay malakun faqaala wuxu uhi malagaasi lam turca ay laa takhaafa baqin naartaa lagugu ridi maaye khaliyaa canhu waxaa labadii malag uu kuuri iska sii daaya faqasad xabsatu xabse ayaa uga qisootay arintan cala nabiyi faqasad waa uga warantay xabsatu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ay uga warantay ixdaa ru'yaaya labadayda riyo midkood bay uga warantay wata hore markaa ku saabsan inuu gacanta cabdilaahi ibnu cumar ay ugu xidhnayd gobol yar oo xariirihi oo meel allaaliyo meesha uu niyeystay jannada ka mida ay ula duulaysay taa ugama warramin ee waxay uga warrantay riyada qeybta labaad ee ku saabsan in xagga naarta loo kaxeeyey kadibna waxa weeyaan malag uu yihi iska sii daaye naartan isagu inaanu ka baqin oo aanu gelahayna u sheegay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxu uhi nicma rajulu nin waxaa u wanaagsan cabdullaahi low kaana hadduu aan laa yusalli mid tukada min alleyl anaa allah hadduu tukan lahaa habeenkii ama waxa weeyaan lowda saynu sheegnay shardiya maaho wanaagiisu salaatuleylku ku xidhaye ma aha macnuu iyo salaaxiisu waxaa looga jeedaa lowda tamani baa looga jeedaa fakaana wuxuu ahaa iyo taxriid fakaana cabdالlahi radi aلlahu canhu yusalii mid tukada min aleyl marka xadiidkan hore ayuu inoo soo maray shaahidka ku jiraana wuxuu yahay qiyaamu leylka qofka salaaxiisa iyo wanaagiisu inuu ku xidhan yahay ayuu sheegay rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu laa yazaaluuna kuwaan ka sulan yaqusuuna calى الnabiyi salى اllahu alيه wasalam rasuulka inay uga waramaan alru'ya riyadii ay ku arkeen annahaa laylat اlqadrigu fi leylati الsaabicati inay ku jirto habeenka toddobaad ee min alcashri اlawaakhir ee ka mida tobanka dambe ramadaan faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku wuxuu uhi araa waxaan arkaa ru'yaakum riyadiina oo qad tawaطacat isku waafaqday fi lcashri اlawaakhir ay annahaa leylat اlqadrigu fi lcashri اlawaakhir tobanka dambe inay ku jirto waman kaana kii ahaaday mutaxariha mid ku dadaalaya oo baadi doonaya falyataxarahaa ha ka raadiyo min alcashri اlawaakhir tobanka dambe waxa weeyaan ramadaan ha ka raadiyo leylat اlqadriga marka xadiidkana ama qisadan ku saabsan riyada leylat اlqadriga saxaabadu ay ku arkeen istidraadan unbuu u sheegay cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu baabkeeda ayaa insha allahu tacala inoogu iman doontaana baabulmudaawamati joogteyntii buu baabi calaa rakcatay اlfajr labada ragcadood salaada subax ka horeeya ee sunaha ah la joogteeyo qaala xadaثana cabduلlahi bnu yaزيid qaala xadaثana saciid huwa ibn abi ayub qaala xadaثanii jacfar ibn rabica can ciraaq ibni maliki can abi slm can caaishaةa radi aلlahu canha qaalat waxay tihi sala nabiyu salى اllahu عalيyh wasalam rasuulku waa tukaday alcishaaa salaadii cishaay uma dabeetana sallaa waa tukaday amaan hamaana rakcaati sideed ragcadood buu tukaday marka sideed ragcadood oo xidhiidha weeyaan macnaheedu oo lam yajlis ila fi aakhirihina oo aanu fadhiisan ilaa ragcadda u dambeysa mooyaane sida riwaayadda muslim ku cad witrigii markaa may sheegin caaisha radi allahu canha wa ragcataynina waa tukaday yana bacd alwitr witriga dabadii jaalisan isagoo fadhiya oo halkii markaa uu ku witriyaystay fadhiya wa rakcataynina waa tukaday laba ragcadood bayna nidaayni labada aadaan ama labada yeedhmo dhexdooda oo alaadaanu waliqaama aadaankiiyo iqaamada dhexdooda walam yakun maaha in rasuulku yadachumaa mid ka taga labada ragcadood ee aadaanka salaada subax iyo iqaamadiisa iqaamadeeda udhaxeeya abadan weligii kama tegi jirin marka baabu lmudaawamati calaa rakcatay اlfajr ay safaran waxadaran in la joogteynayu u baab yahay labada ragcadood ee sunaha ee salaad subax ka horeeya hadduu qofku musaafir yahay iyo hadduu yahay qof xaadiraba rawaatibta kale rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ma tukan jirin laakiin labada ragcadood iyo witriga kama tegi jirin rasuulku alayh الsalaatu wasalaam inuu witri la-aan salaatuleil tukaday xadiidka lagama qaadanayo oo riwaayad kale waxaa ku caad kaana yusalii bihalaaثi caشharaةa rakca tisca qaa'ima warakcatayn huwa jaalis garwaadaasi waxay ku caddi labada ragcadood rasuulku fadhiga uu ku tukaday in witrigiisa ay ka dambeeyeen waxaana taa laga qaadanaya inaanay waajib ahayn salaatuleilka in lagu khatimo witri in lagu khatimo oo qofku isagoo witrigiisii dhammaystay witri labaa tukan maaye salaad shafciya oo tiro buuxdaa inuu tukan karo laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma joogtayn jirin waayo lam yunqal canhu dalika ila naadira waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka labada ragcadood ee sunaha salaada subaxa rasuulku alayh salaatu wasalaam siduu u ilaalin jiray walam yakun yadachumaa abada qowl ahaana rasuulku alayh salaatu wasalaam ummadda waa ku dhiirigeliyo khayru min addunya wamaa fiihima inay yihiin buu sheegay kama fi saxiixeyn addunyadii waxa yaalaba inay ka khayr badan yihiin byn الnidayn byn اlآadaani wاliqaama riwaayad kalena waxaa ku timi fi riwaayaة leyth ثuma yumhil xatى yuؤdana bاlأulى min الصubح fayrkacu rakcateyn marka aadaanka iyo iqaamada ayaa laba aadaan ay ku sheegtay caaisha radي الlahu canha ama laba nidaaeyn oo aadaankana waxay ku sheegtay inuu yahay aladaan اأwl halkaana masaladu ka faa'idaysana waxay tahay asalaatu khayru min annowm ma waxaa lagu darayaa aadaanka hore iyadoo salaad soo waktigeediba aanu soo gelin la eedaamo mise waxaa lagu darayaa eedaanka dambe dee aadaankii salaada subax sida saxiixa waxaa lagu darayaa aadaanka dambe ama axaadiida ay daliishadeen culimada yihi waxaa lagu darayaa aadaanka hore kamid ijcaluuha fi lula xadiidaasi ma tusinayso alأulى ama aadaanka hore in looga jeedo ka la eedaama iyadoo waktiga salaada subax ba aanu soo gelin oo caaishaba aadaankii salaada subax ayaa ay ku tilmaantay biاlأulى xatىa yuؤdana biاlأulى oo iqaamada ayaa markaa haaniya noqonaysa weyaan macno ta labaad aadaankaa la eedaamayo intaan waktiguba aanu soo gelin laysa aadaana lisalaati اlfajr salaada subax aadaanu ma aha waayo salaada looma eedaamo ilaa bacda dukuuli waktiha waktigeed markuu soo galo kadib mooyaane bal aadaankaasi waa aadaan u caddeeye rasuulku ujeedada laga leeyahy oo xataa yarjica alqaa'im wayastayqid annaa'im waa si qofkii salaatuleyl tukanayay u ogaado in waagi soo dhow yahay oo waxa weeyaan dee salaadiisa uu soo gebagabeeyo kii hurdayna si uu u tooso oo markaa dee uu witriyeysto ile salaaddii subax waktigeedii lama gaadhine marka aadaanka salaada subax waa aadaanka dambe kaas ayaana lagu darayaa asalaatu khayru min annowm culimada qaarkood baa ku tegey labada ragcadood salaada subax ka horeeya suni inay waajib yihiin xadiidkana deliishaday walam yakun yadachumaa abada laakiin xadiidkani daliiluma aha inay waajib yihiin waxa uu daliilu yahay un mudaawamatu nabiyi calayhima rasuulku siduu u joogtay lifadlihima fadliga ay leeyihiin awgeed ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen wa afdalu taطawuc salaa salaada sunaha waa kuwa u fadli badan lakiin sida saxiixa salaatuleilka ayaa ka fadli badan xadiidka imaam muslim uu warinayo min xadiidi abi hurayra aynu ku sheegnay fii bidaayati kitaabi tahajudna daliil buu yihi in salaatuleilku ay tahay salaada u fadli badan bacda almaktuuba baabu dajcati jiibsashadii buu baab yahay calaa shiqi اlayman dhinaca midig loo jiibsado bacda rakcatay اlfajr labada ragcadood ee sunaha ee salaada subax ka horeeya marka la tukado kadib qala xadaثna cabdالlahi bn yaزيid qala xadaثna sacيid bn abi ayub qala xadaثanii abوlأswad can curwa bn zubayr can caaisha radي الlahu canha qaalat kaana الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulku wuxua idaa salaa markuu tukado rakcatay اlfajr idajaca waa jiibsan jiray calaa shiqihi اayman dhinaciisa midig ayuu u jiibsan jiray rasuulku calayh الsalaatu wasalaam markaa sababta dhinaca midigu ugu jiibsan jirayna waxay tahay lianlaa yastaqriqa fi الnowm si aanu hurdada hurdadu si aanay qalbigiisa u daboolin oo aanu aada ugu dhex gelin lanno qofka bani aadamka wadnuhu wuxuu kaga yaalaa dhinaca bidix hadduu xagga midig u seexdo wadnihiisi waxa weeyaan mid laalaada ayuu noqonayaa marka laa yastaqriqu fi الnowm laakiin hadduu xagga bidix u seexdo wadnihii ma laalaado wadnihii meesh wuu iska fadhiyaayo meel buu iska dul saaran yahay walihaada taasi waxay sabab noqonaysaa an yastaqriqa fi الnowm inuu hurdada si fiican uu dhex galo oo markaa qalbigiisa ay wada daboosho ahlucilmigu waa isku khilaafaan xukm alidijaac bacda rakcatay اlfajr labada ragcadood ee sunaha ee salaad subax ka horeeya qofku marka uu tukado in la jiibsado xukumkeedu waa maxay waxaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen waa waajib bal salaada subax sixadeedaaba arrintaasi shardi u tahy oo ninka intuu labadii ragcadood tukado ee salaada subax ka horeeyey jiibsan waaya salaada subaxna ka ansixi mayso soo qowl hariiba maaha ibnu xasin baa halkaa mariyey masalada oo intuu yihi waa waajibba weliba wuxuu ku daray salaada subaxna qofka inaanay ka ansaxayn hadduu jiibsan waayo marka uu sunaysto kadib waxaanu daliishaday markaa xadiidka abu hureyre ee abu daawuud wakayru ay wariyeen an anabiya calayh الsalatu wasalaam amara bidalik xadiidkaasoo tilmaamaya rasuulku inuu amar ku bixiyey ida salaa axadukum rakcatay اlfajr falyadajic calaa shiqihi اayman xadiidkaasi culimada qaarkood waa daciifiyeen oo cabdilwaaxid ibnu ziyaad ayaa faritaanka ama in labadaa ama jiibsashada rasuulku amar inuu ku bixiyey kala keliyoobay ruwaadda kale fiqaada ah ruwaadda kale waxay sheegeen uun ana hada min ficli nabiyi calayh الsalaatu wasalaam rasuulku inuu sameeyey ayuun bay sheegeen laakiin inuu dadka amray cabdilwaaxid ibnu ziyaad baa la keliyoobay aimada qaarkood walihada baa riwaayadda ay daciifiyeen hadday ansixi lahaydna ma tusiseen inay waajib tahay in la jiibsado bacda rakcatay اlfajr marka labadaa ragcdood sunaha ee salaada subax ka horeeya la tukado lannahu waxaa soo aroortay bukhaarina waa keeni doonaa waana u baabaysan doonaaye in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukaday oo aanu jiifsan marka xataa haddii amarkaasi u ansixi lahaa amru nadbin waistixbaabin buu noqon lahaa amar sunanimo un laga qaatay amar waajibi laga qaata ma noqdeen culimada qaarkoodna waa diideen oo qaarkood waxaabay gaadhsiiyen ilaa xaddi lbidca waaba bidca bay yidhaahdeen in la jiibsado marka labadaa ragcadood la tukado sida saxiixayna waa in ay mashruuc tahay ama ay sunno tahay laakiin waxaa la isku khilaafay sababta markaa loo sharciyey ama xikmada ku jirta culimada qaarkood waxay idhahdeen waa lilfasli beyna salaati اleyl wa salaati الصubx waxaa lagu kala soocayaa salaada sunaha ah qofku waxa weeyaan uu tukaday iyo salaada faralkaa baa lagu kala soocaya salaat leyl ma salaada sunaha ah ee raatibada ah iyo salaada subax ee faralka baa lagu kala soocaya bay dhahdeen taasi laakiin sax maaha oo waxaan dee jiibsasho ahayn baa lagu kala sooci karaa qofku haddii markuu tukado kadib uu fadhiisto ama uu istaago ama uu socdoba dee labadii ragacdood sunaha iyo labadii faralka hadee waa kala soocmeen oo laba salaadood inay kala yihiin dee qofka qofkaa arka waa u muuqanaysa ahlucilmiga qaarkood waa waa lilistiraxa walihaada waxay mashruuc u yihiin un qofka habeenkii waxay sunno u noqonayaan un qofka habeenkii salaatuleyl u kacay ee ku daalay ayaa waxa weeyaan ku yaro nasanaya waana sida uu ikhtiyaaray sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala وkذلika رaجaxa الشheekh محamed بن صاaلح العuثaymin رaحimh الlahu taعalى masaajidka markaa la jiifsanaya haddii masaajidka uu yimaado labadii ragcadood sunaa uu ku tukado ma jiifsanaya ilaa la aqiimayo mise waa guriga un sida صaxiixa waa guriga un لأnhu lam yuنqل ana النabiy عalaيh الصalaaةu وaسaلاam iddajaca bacda rakcatay الfajri fi اlmasjid inuu rasuulku masaajidka jiifsaday lama soo naqlin gurigiisa inuu jiifsaday ayuu ba caaisha sheegtay radي الlahu canha cabdالlahi بni cumarna dhagaxan buu ku seyrin jiray oo waa finiini jiray kau arko isagoo masaajidka jiifsaday rakcatay اfajr marka waxaa sunaa qofkii habeenkii salaatuleil ukacay inuu ku yaro nasto laba labada ragcadood dabadood jiifka uu jiifsanayo nacam haddii gurigiisa marka uu ku tukadana weeyaan wallahu aclam wax ka bilahi towfiq salى اllah alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira